in ku badan asiyeetun arday oo naska jaranga danjar iyo aqoon ah oo fursado walbarasho laange ku helena iskuulka hoose dhexe iyo sare ee beledweyne maamulka iskuulka beledweyne xasan cali cabdi iyo ku waramiya tirada ardayda oo yoosiyana fursadooyinka walbarasho ee beesalaanta ardada iyadoo dadku danahoodaba ay isku dhadhow yihiin runtii waxweyno aad u kala fog aysan jirin haddana waxaa jiro kaabayaashaas nolosha daday aad ugu hooseeyaan ama agoon ah ama daruufo kale ay hareeyaan iskuulka barnaamijkaas wuxuu ka leeyahay aragti gooni ah wuxuu ka leeyahay barnaamij gooni ah wuxuu ka leeyahay qorshe gooni ah iskuulka waxaa dhigata ardo badan oo agoon ah oo aanan fiiga iskuulka iska bixin karin ama wax badan laga khafiifiyo ama wax badan laga dhaafo sidoo kaleeto kuwa baahiyaha gaarkaa qabo oo naafada ah oo iskuulka uu ka saacido waxbarashada iyagana way jiraan waxaa kaloo jira kuwo kaleeto oo fuqaro ah ama dad liita ah oo iskuulku wax badan uu ka taageero waxbarashada runtii barnaamijkaas waa barnaamij annaga aan muhiim ka dhigno maxaa yeele qof mooralkii iyo niyaddii haaya oo wax alla wixii rabitaan ahaa oo markaas isaga oo wax ku baran lahaa oo dhankiisa mooralkaa la yimid annagana inta kale inaan ka saacidno waxay nagu tahay wax waajib ah dhanka kale marka loo fiiriyo musaacadaadka dadka muslimiinta lagu yaqaano ayay qayb weyn ka tahay sidaa darteed barnaamijkaas aad iyo aad aad iyo aadaan dhihi karaa walilah alxamdu ilaah yaana waafajiyey heerarka dugsiga marka loo fiiriyo waa gaarayaan dad ilaa iyo dugsiga hooseoo kale dad ilaa afartan konton ku dhow dugsiga sareoo kaleeto iyo dugsiga dhexmarka laysku celiyo ilaa toddobaatan sideetan ardada gaaraya waa tiradooda meelahaas waaye tiro fadhisana maaha waa tiro markasta kordhayso oo yacni ku xiran daruufta markaas imaanaysa ayay ka tarjumaysaa ardadaas waxay ku yimaadaan baahida iskuulka dalabay ku yimaadaan iskuulka iska diiwaangeliyaan kabacdina waxaa loo fududeeyaa markii la arko daruuftooda ama marka hore daruuftooda sheegtaan kabacdi waxaa jirta guddi ama koox ama lajna hawshaas qaabilsan oo u kuurgasha kabacdina wixii musaacadaadu aniga awoodeenna ah iyo hawsheenna siday ku aadaneed ayaan qayb kaga qaadanaa ha waa jiraan waalidiin noo yimaada oo sheega in maaragtay colaysku culusta ama awlaaddoodaba ay badan tahay kuwaas waxaan u samaynaa sidii aan markaas aan u fahamsiin karno culayska inay qaar qaadaan qaarna uu dugsiga qaado sidaasaan aan ku qaabilaan dadka noocaas wayna badan yihin runtii waa jiraan laakiin ma badna waxaa jira arday iska soo hayaantay deegaano kale ka yimid miyiga ka yimid dad qaraabaa la joogo ama masaajid iyo meelaha seexda aan badnayn oo laba ilaa saddexa oo markaan duruuftaas aragnana annaga aan waxbarashada ka qaabilna qaarkoodna aayatiin fiican yeesha oo aan hore usoo aragnay